bismillaahi raxmaan raxiim dadka ay maqlaya iyo dadka xogogaalkaaba oo kuna saabsan doorashooyinkan khalkhalka ku jiro ee dadka mas-uuliyiinta ay khalkhalka gelinayaan waxaan dhegaystay guddoomiyihii guddiga doorashada khaliif aw cali warbixintiisii oo ahayd bahanogaaleed hal saxeexay lahayd buu yidhi horta waxaa la yidhi hadal waxaa ugu liita been la garanayo qofku markuu been sheegayo haddaan la ogeyn la garanayn inay been tahay qiimay la leedahay dadka haddiise wixii maqlayo iyo wixii ogiba garanayaan inay been tahay waa hadalka hadal la sheego ugu liita guddoomiyaha khaliif wuu og yahay inaan saddex xubnood saxiixi jiray xubin axmed garaad oo maxamuud haash cumar la saxiixay iyo laba bahanugaaleeda markaa taa saxiixay laba kun iyo labiyo tobankii haddana markii uu xaaji uu dhintay gabadhii saada dhimatay soo buuxi baa la yidhi waxaan ku buuxiyey xaaji kaafee xaaji kaafee baa dhintay waxaan ku buuxiyey maxamed xirsi khaalid intaasoo saxiixa waa horyaalin warqadii madasha qortay inaan saddex saxiix jiray ra-iisul baarlama ku qorado afkii madasha ku hadlaya khaliif waa horyaalin warqadii madaxweyne ku-xigeenku qoray iyadoo madaxweynuhu maqan yahay oo sidaa cadaynaysa waa horta shahaadadii madaxweynaha federaalku qoray ee waktigaa laba kun iyo labiyo tobankii ee raggii wax saxeexay lagu hambaliyeynayeyna way horta bahanugaaleed ka uu leeyahay hal saxeexay leedahay ugaas cabdillaahi allah yaraxba yaa hal saxeexay kursi anna laba bahanugaaleed iyo mid axmed garadaa saxeexay intaa isagoo og yaa markii ugaasku dhintay walaalkii saleebaan ciise nuur yaanu aniga isama kale warqad u qoray waxaanu nidhi kursigiini saad u saxeexdo saxeexa halkaa warqadda la qoray kursigiinunba saxeexasaaba ku qoran sheekh khaliifna wuxuu yihi ninkii na wacdii jiray aada ilaahay uga yaabi jiray aada noo wacdii jiray wey waxaa garanayaa waxaa bedelay waktiga jooga iyo walxamiirka socda iyo bilaadatan iibsiga iyo iibka ku dhacaysa shiikii wax ka bedelay horta waxaan leeyahay ilaahay dembiga uu meesha ka gale ha ka dhaafo aniguna intaasuu baan caddaynaya anaa saxeexo ahaa oo tiradaa saxeexayay wakiilka ugaaskuna ugaaskuna hal buu saxeexi jiray isaguna kursigii un baanu u ansixinay inuu saxeexo saasaa sheekh khaliif leeyahay bahanugaale saxeexay leedahay boqol iyo shan iyo soddonka kuma jir uu cuskadaa dee markaa saddex saaciye horeba kuma jirin oo uu ogyahay khaliif marka waxaan leeyahay marka hore cabdiwelina xagganu kaga jiraa dagaalkii oo igu wadaa waxa dhib ahoo loo geystana garan maayo cabdiweli isagaa ku khudbadayn jiray ninkaasa dadkaisu celiyay isagaa saxiix allahuba ahaa isagaa madasha geeya markii hore balaada unbaa bedeshay hadda marka waxaan kaga baxayaa khaliif warkaa uu sheegay dadkaan u sheegayaa inay sidaa ahayna sidaan sheegaya tahay dadkuna waa ogyahay oo dadkao dhan waa ogyahay badidiisu intii puntlandna iyo intii warka maqashay iyo intii saxaafadaha wax ka maqashayba saasay u ogyihiin waxaan kaga baxayaa beeni ma socoto runtun baa soconaysa aqal weyn oo beena irbad runa baa dumaysa aqalkaa weyn ee beenta ah inaga daaya sheekh khaliif iyo cabdiweli iw labadiinuba waa run isale horta marka hore sharciga madashu soo saartay waxa weeye laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta mid kursi walba meeshii lahayd baa ku fadhiyaysa gudaheedana uga tartamaysa marka hore sharcigu waa sidaa qoladaananu tolka nahay hadday markii horeba tala aan isla dhimaado yidhaahdaan war maanta hana loo daayo hadalba kama jireena waa xisaabtami lahaynoo qolaba waxbaanu u tilmaami lahay markii sidaa waktigoo dhaweyn bay waxay bilaabeen siyaasad hoose iyo wax kala iibsi hoose iyo qaraabo qorasho iyo aan ka qaado siyaasad iyo waxaynu doonaba kaga qaado iyo dhaqaalaba dee hadday ahaan lahayd sidaa ad sheegayso maba hadalba ma yimaadeen qolo unbaa hadalla-aana iyadoo la iskacan qaaday la siin lahaa laakiin xoog iyo xirin baa yimi dee labadan wax laguma kala qaadi karo oo tol iskuma naxariisan karo qorsha hadda beeshu muxuu yahay maadaama kursiga haddan hakada uu ku jiro anigu oday baan ahay oday iyo meeshuna waa kala laba laakiin meesha meesha say u dhan tahay waxaa gashay colaad siyaasadeed cabdiwelina aada bay uga cabanayaan oo waxayba joogaan annaga madaxweyneba nooma ah oo waa kala noqonaynaa taqada waxaanu ku lehnay haddaanu gobolka aynba nahay annagoo ku hadli karna qoladaana hunguraysana waxay leeyihiin iyaga waxbay doonayeen laakiin geeli inta la kala dhaco la isku soo gaari jiray oo kale weeye hortaas iyaga u tahay aniguse waxaan leeyahay oday baan ahay kursigeena aan hello colaad iyo xumaanina ma jiraan